iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii labaad oo rasuul bawlos u qoray timoteyos salaan iyo mahadnaqid anigoo bawlos ah oo rasuulkii ciise masiix ku ah doonista ilaah sida uu leeyahay ballanka nolosha ciise masiix ku jirta waxaan warqaddan u qorayaa timoteyos oo ah wiilkayga aan jeclahay nimco iyo naxariis iyo nabadu ha kaaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo rabbigeenna ciise masiix waxaan ku mahadnaqayaa ilaaha aan qalbi daahir ah ugu adeego siday awoowayaashay ugu adeegi jireen anigoo habeen iyo maalinba joogsila'aan baryadayda kugu xasuusanaya markaan ilmadaadii xusuusto waxaan aad u doonayaa inaan ku arko inaan aad u farxo waxaan xusuustay rumaysadka aan labada weji lahayn oo kugu jira oo markii horena ku jiri jiray ayeeyada lowis iyo hooyada yunike adigana waan kugu aaminsanahay inuu kugu jiro dhiirogelinta taas daraaddeed waxaan ku xusuusinayaa inaad kicisid hadiyadda ilaah ee kugu jirta oo kugu timid gacmo saaridaydii waayo ilaah inama uu siin ruuxa cabsida laakiin wuxuu ina siiyey ruuxa xoogga iyo jacaylka iyo miirka sidaas daraaddeed ha ka xishoon u markhaati furidda rabbigeenna ama aniga oo isaga maxbuus u ah laakiinse dhibaatada injiilka kaga qayb qaado xoogga ilaah ilaah waa kan ina badbaadiyey oo yeedhid quduus ah inoogu yeedhay mana aha xagga shuqulladeenna laakiinse waa xagga qasdigiisa iyo nimcadiisa oo uu waayadii hore hortood inagu siiyey ciise masiix laakiinse haatan lagu muujiyey muuqashada badbaadiyaheenna ciise masiix kaas oo dhimashada baabbi'iyey oo nolosha iyo dhimasho la'aanta iftiinka ugu soo saaray xagga injiilka kaas oo laygu doortay inaan noqdo mid wax wacdiya iyo rasuul iyo macallinba sababtaas aawadeed ayaan waxyaalahan ugu xanuunsanayaa laakiinse ka xishoon maayo waayo waan garanayaa kan aan rumaystay oo waxaan aaminsanahay inuu awoodo inuu dhowro wixii aan ku ammaanaystay ilaa maalintaas masaalkii erayada runta ahaa ee aad iga maqasheen ku xaji rumaysadka iyo jacaylka ciise masiix ku jira ammaanadii wanaagsanayd ee lagu dhiibay ku dhow ruuxa quduuska ah oo inagu dhex jira waad og tahay in kuwii aasiya joogay oo dhammu ay iga leexdeen waxaana ka mid ah fugilos iyo hermogenes rabbiga ha u naxariisto reerkii onesiforos waayo marar badan ayuu ina siiyey kamana xishoon silsilladayda laakiinse markuu rooma joogay wuxuu ku dadaalay inuu i daydayo wuuna i helay rabbigu maalintaas ha u naxariisto oo adiga aad baad u taqaan intuu waxyaalo ka adeegay efesos iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee timoteyoska labaad haddaba wiilkaygiyow ku xoogayso nimcada ciise masiix ku jirta oo waxyaalihii aad markhaatiyaal badan dhexdood igaga maqashay ku ammaaneen niman aamin ah oo awooda inay kuwo kaleeto baraan dhibaato ka qayb qaado sida askari wanaagsan oo ciise masiix nin askari ahi si uu uga farxiyo kii isaga askari ahaanta u qortay iskuma murgiyo axwaasha noloshan weliba haddii nin galo cayaaraha loo loolamo taaj looma saaro hadduusan sida qaynuunka ah u loolamin ninka beerta leh ee hawshoodaa waa inuu ahaadaa kan ugu horreeya oo midhaha ka qayb qaata waxaan leeyahay ka fiirso waayo rabbigu wuxuu ku siin doonaa wax walba garashadooda bal xusuuso ciise masiix kan kuwii dhintay ka soo sare kacay oo daa'uud ka soo farcamay sida uu leeyahay injiilka aan idinku wacdiyo kan aan u dhibtoodo oo aan u xidhnahay sidii mid wax xun falay laakiinse erayga ilaah ma xidhna haddaba wax walba waxaan ugu adkaystaa kuwa la doortay aawadood inay iyana helaan badbaadada ammaanta weligeeda leh oo ku jirta ciise masiix hadalkanu waa dhab haddii aynu isaga la dhimannay dee haddana waynu la noolaan doonnaa haddii aynu adkaysanno dee haddana wax baynu la xukumi doonnaa haddii aynu isaga inkirnona dee isna wuu ina inkiri doonaa haddii aynu nahay aamin laawayaal isagu weli waa aamin waayo isaga isma dafiri karo ka digidda muranka waxyaalahan iyaga xusuusi oo rabbiga hortiisa ku amar inayan hadal ku murmin waayo kaasu faa'iido ma leh laakiinse kuwo maqla ayuu sii qarribaa ku dadaal inaad nafsaddaada loo bogay ilaah siisid adigoo ah shaqeeyo aan dadka ka xishoonin oo hadalka runta ah si hagaagsan u wada laakiinse ka fogow hadalka aan micnaha lahayn oo nijaasta ah waayo kuwaas waxay hore u sii wadi doonaan cibaadola'aanta oo hadalkoodu sida waraabowgu u faafo ayuu u sii faafi doonaa iyaga waxaa ka mid ah humenayos iyo filetos oo ah kuwa xagga runta ka gefay iyagoo leh sarakicidda waa horaa la soo dhaafay oo qaar bay iimaanka ka halleeyaan habase yeeshee aasaaskii adkaa oo ilaah dhigay wuu taagan yahay isagoo leh sumaddan rabbigu wuu yaqaan kuwiisa oo mid kasta oo magaca rabbiga soo qaada xaqnimo la'aanta ha ka tago haddaba kuma jiraan guri weyn weelal dahab iyo lacag keliya ahi laakiinse waxaa kaloo yaal kuwo qoryo iyo dhoobo ah oo qaarkoodna wax sharaf leh ayay taraan qaarna wax aan sharaf lahayn sidaas daraaddeed haddii nin iska daahirsho kuwan kaasu wuxuu ahaan doonaa weel sharaf leh oo quduus laga dhigay oo sayidka wax u tara oo shuqul kasta oo wanaagsan loo diyaariyey haddaba ka fogow damacyada xunxun ee dhallinyaranimada laakiinse xaqnimo iyo rumaysad iyo jacayl iyo nabad la raac kuwa rabbiga uga yeedha qalbi daahir ah iska diid su'aalaha nacasnimada iyo jaahilnimada ah adigoo og inay dagaallo dhalaan addoonka rabbigu waa inuusan ilaaqtamin laakiin waa inuu ahaado mid dadka u wada roon oo waxbaridda ku wanaagsan oo dulqaadasho badan oo si qabow u edbiya kuwa isaga diida mindhaa ilaah waa siin doonaa towbadkeenid inay runtay gartaan oo ay dabinka ibliiska ka baxsadaan iyagoo lagu qabtay si ay muraadkiisa u yeelaan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee timotooyoska labaad maalmaha ugu dambeeya bal tan ogow maalmaha ugu dambeeya waxaa imaan doona wakhtiyo dhib badan maxaa yeelay dadku waxay ahaan doonaan kuwo naftooda jecel iyo kuwo lacag jecel iyo kuwo faan badan iyo kuwo kibir badan iyo kuwo caytan badan iyo kuwo waalidkood caasi ku ah iyo kuwo aan mahadnaqin iyo kuwo aan quduus ahayn iyo kuwo aan kalgacayl lahayn iyo kuwo aan heshiis doonaynin iyo kuwo wax hanta iyo kuwo aan iscelin karin iyo kuwo ba'an iyo kuwo aan wanaagga jeclayn iyo kuwo gacaliyayaal ah iyo kuwo haad ah iyo kuwo isla weyn iyo kuwo raaxaysi jecel intii ay ilaah jeclaan lahaayeen iyagu waxay haystaan u ekaanta cibaadaysiga laakiinse xooggiisay inkiraan kuwaas ka leexo waayo kuwaas waxaa ka mid ah kuwa guryaha gala oo ambiya naagaha caqliga la oo dembiyadu ku raran yihiin oo damacyada kala duwanu ay la tageen oo weligoodu wax baranaya laakiinse aan marnaba awoodin inay runta gartaan sida yannees iyo yambarees isu hortaageen muuse saas oo kaley kuwanuna runta isu hor taagaan waana niman maankoodu qarribmay oo xagga iimaankana laga nacay laakiinse hore uma socon doonaan waayo nacasnimadoodu bayaan bay dadka oo dhan u noqon doontaa sidii ay kuwaas toodiiba u noqotay waxtarka qorniinka quduuska ah laakiinse adigu waxaad raacday waxbariddayda iyo socodkayga iyo qasdigayga iyo rumaysadkayga iyo dulqaadashadayda iyo jacaylkayga iyo samirkayga iyo silacyadayda iyo xanuunsigayga waxyaalihii xumxumaa ee igu dhacay markaan antiyokh iyo ikoniyon iyo lustara joogay silacyadii badnaa ee aan u adkaystay oo kulligood rabbiga iga samata bixiyey runtii kulli inta doonaysa inay si cibaado leh ciise masiix ugu noolaadaan waa la silcin doonaa laakiinse dadka sharka leh iyo qaa'innadu aad iyo aad bay u sii xumaan doonaan iyagoo wax khiyaaneeya lana khiyaaneeyo laakiinse adigu ku sii soco waxyaalihii aad baratay oo aad hubsatay adigoo garanaya kuwii aad ka baratay tan iyo yaraantaadii waxaad garanaysay qorninka quduuska ah oo badbaadada kugu garansiin kara rumaysadka ciise masiix lagu rumaysto qornin kastaa wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada in ninka ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee timotooyaska labaad waxaan kugu amrayaa ilaah hortiis iyo ciise masiix oo xukumi doona kuwa nool iyo kuwii dhintayba hortiisa oo waxaan kaloo kugu amrayaa muuqashadiisa iyo boqortooyadiisa inaad hadalka dadka ku wacdido wakhti wanaagsan iyo wakhti xunba ku dadaal oo canaano oo hagaaji oo waani adigoo dulqaadanaya oo wax baraya waayo waxaa imaan doona wakhti aan dadku u adkaysan doonin cilmiga runta ah laakiinse iyagoo dheguhu cuncunayaan ayay waxay u urursan doonaan macallimo siday damcaan oo dhegahooday runta ka leexin doonaan oo waxay u jeedin doonaan sheekooyin laakiinse adigu mar kasta digtoonow oo dhibta u adkayso oo shuqulka wacdiyaha qabo oo adeegiddaada dhammee waayo haatan allabare ahaan baa lay bixinayaa oo wakhtigii aan tegi lahaa waa yimid dagaalkii wanaagsanaa waan dagaalamay oo tartankii waan dhammeeyey iimaankiina waan dhowray haddaba waxaa la ii dhigay taajkii xaqnimada oo rabbiga ah xaakimka xaqa ahu isiin doono maalintaas oo keligaynna ima siin doono laakiin kuwa muuqashadiisa jecel oo dhanna wuu siin doonaa farriinta iyo nabadgelyaynta ku dadaal inaad dhaqso iigu timaadid waayo deemaas intuu dunidan haatan la joogo jeclaaday ayuu iga tegey oo wuxuu aaday tesalonika kreskesna wuxuu aaday galatiya titosna wuxuu aaday dalmatiya haatan luukos oo keliya ayaa ila jooga markos soo kaxe oo ha ku soo raaco waayo waxtar buu igu leeyahay xagga adeegidda laakiinse tukikos waxaan u diray efesos markaad soo kacdid ii soo qaad shuluggayga aan kaga tegay karbos oo tro'as jooga buugaagtiinna ii soo qaad khusuusan idiinta wax lagu qoro aleksandaros kii naxaasta tumi jiray wax xun oo badan buu i yeelay rabbigu wuxuu ugu abaalgudi doonaa sidii camalladiisu ahaayeen adiguna iska jir isaga waayo aad buu hadalkayga u hor joogsaday isdaafacaaddaydii hore ninna ismakay garab taagin laakiinse kulli waa layga wada tegay taas yaan dushooda laga dhigin laakiinse rabbiga ayaa iskay garab taagay oo xoog i siiyey inaan farriinta dadka oo dhan wada gaarsiiyo oo ay dadka aan yuhuudda ahayn wada maqlaan oo waxaa layga samato bixiyey afkii libaaxa oo rabbiguna wuu iga samato bixin doonaa shuqul kasta oo shar ah oo wuxuu igu nabadgelin doonaa boqortooyadiisa jannada ah isaga ammaanu ha u ahaato weligiis iyo weligiis aamiin igu salaan bariska iyo akulla iyo reerkii onosiforos erastos wuxuu ku hadhay korintos laakiinse trafimos oo buka ayaan melitos uga soo kacay ku dadaal inaad wakhtiga qabowga hortiis ii timaadid waxaa ku soo salaamaya yubulos iyo buddes iyo linos iyo kalawdiya iyo walaalaha oo dhan rabbiga ruuxaaga ha la jiro nimcona ha kula jirto aamiin